بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم tasliiman katiira bacd waxaynu bilaabi doonaa in sha allahu tacaala kitaaba tawxiid yani kitaabu tawxiid waxa alifay ama dee kitaabkan qoray asheykh alimaam alcalaama muxamed binu cabdilwahaab calayhi raxmat ullah waxaa la dhalay sanadkii kun boqol iyo shan iyo toban ilaa qarnigii koob iyo tobnaad waxa uu geeriyooday raximahullah sanadkii kun laba boqol iyo lix ayuu geeriyooday sheikhul islaam muxamed binu cabdilwahaab marka kitaabkan kitaabu tawxiid horta kitaabu tawxiid aynu bilaabi doonaa hadii ilaahayna wuxuu ka waramayaa oo mawduuca kitaabku yahay tawxiid ululuhiya kitaabkan aynu bilaabayno mawduucuu ka waramaya waa tawxiid aluluhiya culammadu imise tawxiidka u qaybiyaa yani culammadu tawxiidka saddex bay u qaybiyaa soo maha ahlu cilmi alqismu alawal tawxiid aluluhiya towxiid aluluhiya ilaahay tabaaraka wa tacaala in loo gaar yeelo biafcaali lcibaad addoomuhu afcaasha ay sameynayaan ilaahay loo gaar yeelo gowraca nadarka ducada maaragtay dhaarta istiqaatada isticaanada khawfka wax allaala waxaasoo dhan ilaahay in loo gaar yeelo marka waa towxiid alcibaada marka towxiid alcibaada waa qeyb ka mid a aqsaamta tawxiidka waana dee halka ama waa meesha dadka badankooda ay ku lumeen oo ilaahayna tabaaraka wa tacaala dadka wuxuu amray inay rabbigood caabudaan yaa ayuha annaas ucbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum yacni caabuda rabbigii ilaaha idin abuuray idinka iyo kuwii idinka idinka horreeyeyba ilaaha abuuray caabuda subxana wataala qeybta labaad tawxiid arububiya marka tawxiid arububiya in ilaahay loo gaar yeelo biafcaalih ilaahay waa isaga wax abuuray laa khaaliqa ila allah khaaliq waa ilaahay ilaahay baa wax arsaaqa risiqa maamulka ilaahay baa leh tadbiirka ilaahay baa maalika ilaahay baa boqora isagaa iska leh samaawaadka iyo dhulka alsalaam marka qeybtaasina waa tawxiid arububiya qeybta saddexaad waa tawxiid al asmaa waasifaat ilaahay in loo sugo asmaada ilaahay iyo sifaadka ilaahay tabaaraka wa tacaala horta tawxiidka ahlucilmigu saddexdaas u qeybiya tawxiid aluluhiya towxiid rububiya towxiid alasmaa wasifaat waa saddexdaa markaa kitaabkeenan kitaabu tawxiid horta mawduuciisu waa mawduuce mawduuc kitaabu tawxiid saddexdaa wuxuu tarkiisinayaa towxiid aluluhiya wuxuu ka waramayaa ahamiyata towxiid yani canaasiirta kitaabku ka kooban yahay canaasiirta ama mawaadicda muxaadaraadka kitaabku ka kooban yahay kow ahamiyatu atawxiid towxiidka fadligiisa iyo ahamiyada towxiidka ka warra man xaqaqa towxiid cidda towxiidka taxqiijisa iyo fadliga ay leeyihiin aada buu uga warramaya taa wasaa-isha towxiidka iyo waxa towxiidka la xidhiidha wasaa-ishiisii iyo asbaabtii towxiidkana u ka warramaya wuxuu ka warramayaa ximaayata towxiid sidii towxiidka loo ilaalin lahaa aad buu u tarkiisinaya wuxuu ka war sheekaynayaa shirkigii iyo wasaa-ishiisii shirkiga akbarka ahaa iyo wasaa-isha uu leeyahay shirkiga asqarka ahaa uu keenaya iyo wasaa-isha uu leeyahay iyo wamaa yatacallaqu bihi wixii la xidhiidhiyo aada buu kuwaana altaxdiir min ashirk alakbar waalasqar iyo wasaaisha iyo asbaab ashirk marka kitaabku waxuu tarkiisinayaa tawxiidkii iyo ximaayata tawxiid ahamiyata tawxiid wuxuu ka digayaa shirkigii iyo wasaaishiisii buu ka sheegay kitaabka marka mawduuca kitaabku intaasuu ku dadaalayaa sheekh maxamed binu cabdilwahaab raximah llahu tacaala raxmat ullah wasica in yaroo kooban ayaynu siiradii ama tarjamadiisii ama dee waxaan culammadu yidhahdaan tacriif altacriif bimu'alifi lkitaab kitaaba tawxiid ciddaa aliftay wa ayo ama maxaad ka taqaanaa sheekha la ydhaa shaykhu lislaam muxamed binu cabdilwahaab taariikhda horta waxaan taariikhda la ydhaha waa de waa fiican tahay eeg taariikh buu maray sheekh moxamed bin cabdilwahaab kitaab buu qoray weliba kutub fara badan baa dee waa waa la yaqaana alusuulu salaasa kitaab tawxiid marka sheekhu dee taariikh buu maray weliba sheekhu kutubna uu qoray uuna dagaalamay maca daalik oo dee imanka marka eh, laga warramayo xarakaadka islaamigaha ama eh, maaragta wixii dee ca- waa caalamka soo maray kutub baa laga alifay ah, sheekh moxamed bin cabdilwahaab fi taariikh kutubtuu qoray cidda isqabsadeen halkuu ka bilaabay tawxiidka isaga manhajkiisu muxuu ahaa maxamed wahab inuu kutubta tawxiidka alifo casrigaa iyo bii-ada ula noolaa khuraafaad baa sii diriyay intuu kutubta aynu dee maanta ayadas ka dhigan intuu qoray ayuu weliba dhiig ku daatay macadani marka taa eh, xagga dee siiradiisii iyo kutubtiisii iyo maraaxishiisii iyo siduu u maray iyo siday ahayd ayaynu insha allahu tacaala ka warramta waayo waynu kookoobeynaa tarjamadii ama dee siiradiisii oo kooban kow tarjamatu shaykh alislaam moxamed binu cabdilwahaab magiciisa ama isamkiisa ismuhu raximah llah huwa shaykhu lislaam naasiru sunna qaamicu lbidca dawaalku sunnadiina uu gargaaray ilaahay raallaha ka ahaa iyadoo dee caalamkuba la ciirciirayo khuraafaad weliba dee eh, mandiqada xarameynka eh, bilaadka najd yacni mandiqada iminka dee sacuudiga laysku yidhaha almamlaka khuraafaad bay la ciirciiraysa naasiru sunna qaamicu lbidca alimaam moxamed binu cabdilwahaab magaciisu waa moxamed binu cabdilwahaab binu sulaymaan binu cali binu muxamed binu axmed binu raashid atamiimi marka sheekhu dee waa qabiiladii tamiim buu kasoo jeeda waa qabiilada marka dee kutubta qabaa-isha iyo sirada ka warramaysa waa qabaa-isha mamlakadaba imika u badan ilaa qasiim ilaa riyaad ilaa mandiqada najd oo dhan waa waa qabaailka ugu fara badan atamiimi raximahullah waxaa dee kasoo jeeda ibnu cuthaymiin raximahullah ayaa kamid ah culamada asheekh cabdiraxmaan naasir sacdi culamadaasina waa tamiimiyin wey. marka sheekhu wuxuu ahaa atamiimi raximahullah raxmata waa yani asalkiisu waa carabtii asalka ahayd ee qabaa-isha carabta ugu sharafta badan ee macruufka ahayd alqaba'il almacruufa buu ka soo jeeday kow wulida raximahullah sheekha waxaa la dhalay taariikh kun boqol iyo shan iyo tobankii waxaana lagu dhalay fi beldat alcuyayna fi beldat alcuyayna halkaas oo mandiqada cuyayna iyo sheekhu ku dhashay wa nashaa fi beyti cilmin wuxuu ku barbaaray guri ama qoys cilmi u saaxiib waxaa cajiiba aabihiina sheekh buu ahaa waxaa la odhan jiray sheekh cabdilwahaab waxaanu ahaa min kibaari alxanaabila wuxuu ahaa culimada waaweyne xanaabila marka maxamed bin cabdilwahaab aabihii cabdilwahaab sheekh weyn buu ahaa oo marjic ah oo qaadiya oo mandiqadaa haysta oo xanaabilada ah madhabka xanaabilada yuu ahaa aabihii sheekh cabdilwahaab bin sulaymaan waa cajiib awowgiina sheekh sulaymaanna wuxuu ahaa mufti lxanaabila fii casrihi awowgiina muftiga xanaabilada fii casrihi waktiga casrigaaba awowgiiba xanaabilada haystay marka maasha allah aabihiina waa sheekh awowgiina mufti u ahaa Sheekh Maxamed. marka aqalku ku koray ama beytku ku koray waa beytu cilmi horta qoysku waa usra cilmiya waa reer cilmi iyo dee u saaxiib alabuhu lilcilmi sida cilmiga u dalbe ama cilmiga ugu dhigtay markaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab xafida alqur'aan alkariim sheekhu wuxuu xafiday qur-aankii kariimka ah qabla buluuqihi sina alcaashirati calaa yadi waalidi sheekhu raximah llah wuxuu xafiday qur-aankii kariimkaha buu xafiday intaanu gaadhin sheekh maxamed bin cabdilwahaab sanadkii tobnaad isagoon toban jirba gaadhin ayuu xifdigii qur-aanka ikmaal ama itmaam waa dhammaystiray xifdigii qur-aanka kariimka maasha alla calaa yaddi waalidi dee aabihii baaba qur-aanka ku dhegeysanay marka halkaa horta siirada culummada ama dee taraajumta culummadoo dhanba marka dee culummada laga sheekeynayo dhammaan qur-aanka waxay xafideen iyagoon toban gaadhin ama dee tobanba markaa dhaafay shan iyo toban labaatan ka hor adigu labaatan jir waxaa ka horreeyey ama toban jirba waxaa ka horeeya waad xafida iminka toban jir markuu gaadhay toban sheekh maxamed bin cabdilwahaab wuxuu dhammaystiray akmala xifd alqur'aan alkariim wa darasa calayhi alfiqa alxambali cilmiga wuxuu ka dhigtay fiqiga fiqiga xambaliga aabihii buu ka dhigtay markaa aabihii dee waxaa lagu darayaa culummadu wax ka qaatay aabihii fiqiga xanaabiladu ka qaatay wa darasa calayhi alfiq alxambali oo horta sacuudiga dee waa waxaa u badan boqolkiiba sagaashan sacuudiga waa madhabka xanaabilada halka dee dhulka kale shaaficiyadu ku jiraan iminka masar shacabku boqolkiiba boqol waa shaaficiyo masaarida maxkamadaha masar ama xukuumadda masar waxay haysataa madhabka xanafigay haysataa iminka maxkamadaha masaarida madhabka xanafiga loo baray fiqiga xanafiyada ee berigii dee turkiga dowladda cuhmaaniyinta ku xukumi jireen maxkamadaha waxaa yaala madhabkii xanafiga shacabka iyo dadka caamada ahina waa shaaficiyo madaarista iyo meelo fara badan oo meelahan macaahidda iyo madaarista iyo kuliyaadkan iminka kacayna waa xanaabilo waa waxaad moodaa dee waa kan sacuudigu macaahid fara badan ka furay markaa madhabkii xanaabilada baa halkaa aada u faafaya marka masar saddexda madhabiyo ku jira xanafi xukuumadda haysata shaaficiyada shacabka u badan macaahiduna iyo dee macaahidan icdaad ducaad iyo macaahidan dee ducaadda iyo kuliyaadkan kacayaana ama maaragtay madaaristan hataa almadaaris al- alibtidaaiya walicdaadiya madaaristan ahliyada ahi alahliya madaaristaasi waxaad moodaa cala alfiq alxambali masha alla wa darasa calayhi alfiq alxambali markaa sacuudigu dee waa fiq alxambali iminka jasiiradda carabtaba intan jasiiradda waxa la odhan karaa waxay iska noqdeen beyt xambali buyuuddii aqaladii xanaabilada waa beyt xambali aljasiira alcarabiya waa beyt xambali wa darasa calayhi alfiq alxambali aabihii buu ka qaatay fiqiga xambali watafsiir cilmiga tafsiirka walxadiis iyo cilmiga xadiiska intaa aabihii buu ka qaatay wactanaa bikutubi shaykh alislaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu aada ugu dadaalay uu akhriyi jiray ama jeclaa kutubta shaykhulislaam ibnu taymiya ilahi raalliha kaada shaykhulislaam walcalaama ibnu lqayim calayhi raxmatullah ibnu lqayim dee arday bay isu haayeen iyo sheekh soo maa shaykhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ahaa sheekh ibnulqayimna ardaygiisii buu ahaa mima caada calayhi binnafci walfaa-ida taasina dee waa ka faa-iiday kutubtaa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo kutubtaa ibnulqayim ayuu sheekh moxamed bin cabdilwahaab ku ta-asuray weliba dee qoladan xanaabiladu fiqigan xambeligu u barakeysan yahay waxaabay boqolkiiba boqol ku xidhan yihin xanaabiladu labadaa sheekh xanaabilada laba sheekh bay ku xidhan yihin waa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnuqayim bay ku xidhan yihin wuxuu bilaabay sheekh maxamed cabdiwahaab inuu ihtimaam siiyo bilcaqiida saxiixa inuu ku dadaalo caqiidada saxdaa walihtimaam bicilmi alkitaabi wasunna wuxuu aada ugu dadaalay caqiidada saxda inuu fahmo waayo dee caqiidadu waa aasaaska culumta waxa u aasaasa alcaqiida culumtan iminka shar alculuum sharciya ama dee wixii maaragtay culuumu shariica marka dee culuumta shareecada laga sheekeynayo kow waxaa kaa ale caqiida saxiixa waayo ca- qofku haddaanu caqiidadii fahamsanayn saxdaa ama muctaqadkii saxdaa haddaanu fahamsanayn xataa uu xataa si fudud buu u lumaya khuraafaadkiibaa gelaya shirkigiibaa gelaya xataa bidcadaa gelaysa wuxuu iska noqonayaa qofku memeri caadi iska noqon wax lagu shumay qofku markaa caqiidsu inay sax tahay ama uu ka dhisan yahay caqiidadu waa kow wuxuu ku dadaalay sheekh maxamed bin cabdilwah halka dee maaragtay laga lagu barkiisay sheekhu wataa kutubtiisa dee afar iyo labaatanka saac la la dhigay caqiidadii saxda ahayd buu ihtimaamsiiyey iyo cilmigii alkitaab wasunna raximah llah raxmatullahi wasalam sheekhu wuxuu arrixla wuxuu u safray ama u rixlaystay fi talab alcilmi ilaa maka maka waa tegey culimmadii markaa maka joogtay waxbuu ka qaatay wa akhada can bacdi culamaai alxaram culimmadii xaramka maka iyo madiine labada xaranba alxaramayn ashariifeyn culimmadii labada xaramna waxbuu ka qaatay waraxla asheekhu raximah llah ila almadiina annabawiya labadaba maka iyo madiina waa tegey wa aqaama biha mudda waxoogaa buu joogay wa raxala ila alciraaq oo dee ciraaq maxaad ka taqaanaa ciraaq ciraaq waxay ahayd caynu dunya adduunyada umu dunya gebiga adduunyaduba ciraaqba waa sarhay yani masar dee waa shalay yani waxay ahayd umu dunya adduunyada caynteeda isha adduunyadu ciraaq baa weliba dee baqdaad bay ahayd iskuma jirtee yani qofka dee baqdaad tagaa culumana uu heli jiray waqtiyadii hore kutubna uu heli jiray marka caynu dunya waa baqdaad ciraaq kadibna baqdaad allahu akbar alla maxaa culamo soo maray ya ciraaq wamaa adraak ya waraxala ila alciraaq ciraaq buu tegey wa aqaama bilbasra basrana waxoogaa buu jooga weliba culimmada qaar waxay leeyihiin kitaaba tawxiid wuxuu ku qoray markuu basro joogay buu kitaaba tawxiid qoray waayo culimmada qaar waxay qabaan kitaaba tawxiid basraa lagu qoray culammada qaarna waxay qabaan kitaaba tawxiid waxaa lagu qoray mandiqada la yidhaha alxuraymala oo haddii sacuudigu ku qoray marka laba qolba ku jira kitaaba tawxiid halka lagu qoray in la yidhaha kitaaba tawxiid wuxuu ku alifay basra waayo basra dee waxay taallay maraajicdii xadiiska iyo culummo fara badan baa dee ila basre waxay ahayd iyo dee baqdaad maraajicdii bay ahayd. marka taasina dee khilaaf baa ku jira oo culummo fara badan waxay rajaxayaan kitaaba tawxiid waxaa lagu alifay mowdica uu ku taaliifiyey kitaabka wuxuu yahay basruu ku qoray kitaaba tawxiid waayo calaa kulli xaal sheekhu wuxuu u safray ila alciraaq wa aqaama bilbasra mis- basrana muddu jooga waa ciraaq wa akhada can culamaa'iha culummadii uu u rixlaystay dalabulcilmiga uu ka qaatay raximahullah kadibna wuxuu soo galay mandiqadii sacuudiga uma ila alaxsaa mandiqada ila zubayr waa manaadiqdan mamlakada de waxay u wada dhow yihiin kama fogaan ma mandiqada riyaad mandiqata riyaad mandiqadaa kama wada fogaan wa kaana fii raxalaatihi raximahullah safarkaa iyo raxalaadkaana wuxuu dalbayey cilmiga yani hadafkiisu cilmi buu ahaa sheekha raximahullah. dee wataa dacwadiisa ilaahay barke eeg hadafka qofku waa inuu hadaf yeesho hadafka sheekh maxamed bin cabdilwahaab cilmigu dalbiyey ama basre ha tago ama ciraaq ha tago ama maka ha tago ama madiine ha tago waa daaciyan ilal hadafkiisu wuxuu ahaa inuu cilmiga sharciga dalbo oo uu macrifo iyo aqoon yeesho raximah llah raxmatan wasalaam shuyuukhu cidda uu sheekhu wax ka qaatay raximah llah raxmatan wasalaam markaa shuyuukhda uu dee cilmiga ka qaatay minhum waaliduhu asheekh cabdilwahaab bin sulaymaan tana waynu ishaara inuu dee aabihii ahaa sheekh cabdilwahaab bin sulaymaan bin cali bin muxamed aabihi aabihiina wuxuu ahaa min kibaari alxanaabila culummada xanaabilada ee ragga ugu waaweyn buu aabihii ahaa aabihii wuxuu ka qaatay fiqiga xambeliga waynu sheegnay xataa tafsiirka uu ka qaatay aabihii xadiiska maadada xadiiskana uu ka qaatay aabihii buu ka qaatay asheekh cabdilwahaab bin sulaymaan maa sha allah markuu dee qoysku cilmi yahay waa barakaysan laba wuxuu wax ka qaatay asheekh shihaabudiin آه، waa mantiqadii mawsil waa ciraaq qaadigii magaalada basrada uu ahaa qaadi basr asheekh shihaabudiin almawsili qaadi basr wuxuu wax ka qaatay waa culamadii basra asheekh xasan min culamaai lbasr culamadii mantiqada uu ka qaatay الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي الشيخ رحمه الله وعكمنا شيوخ ديسا الشيخ حسن التميمي ومملكته علماء المملكة وعكقاتي الشيخ زين الدين المغربي رحمه الله وعكمنا الشيخ محمد حياة الزندي رحمه الله هندي بوها وهو كقاتي الشيخ محمد المجموعي الشيخ يوسف آل يوسف أبو كقاتي الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف شيخانا وحبو كقاتي رحمه الله رحمة واسعة يا علماء وآخرون علماء فربضن بوح كقاتي تلاميذه أرضيد وحكاك ما رأيت كدقتي ama ka faa'iidaysatay ama ciddii ka aflaxday tatalmada calaa yadayhi raximahullah sheekh moxamed bin cabdilwahaab arday fara badan baa macalimiin uu u noqday sheekhu raximahullah ama ka faa'iiday oo dee culumaan kow asheykh axmed binu raashid alcurayni laba asheekh cali binu sheekh moxamed binu cabdilwahaab sheekhana waa abnaadiisii ama inamadu ka tegay asheekh cali binu muxamed binu cabdilwahaab waxaa ka mid a asheekh xuseen binu sheekh muxamed binu cabdilwahaab kaana isagaa dhalay asheekh xuseen isagaa dhalay asheekh cabdalla binu sheykh muxamed binu cabdilwahaab kaana isagaa dhalay asheekh cabdullah binu muxamed binu cabdi saddexdaaba waa ومن أبنائه رحمه الله أبناؤه إنما دي سكاف لها صدح ذو مشايخ بها صدح ذو ويل مشايخ بها هورتا الشيخ عبد الله كتب قريسو كو كلا حفلية وح مؤلفات أما وح كتب لكن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب فقيه أو فقيه حنبلي بو قري وطبعا هاي waa madbuuca insha allahu tacala waa daabacanta waxaa ka mid a ragga waxaa ka qaatay asheekh axmed binu sulaym asheekh xusein binu hannaam asheekh cabduraxmaan binu xasan binu sheekh binu moxamed kaa awobuy waana sheekha qoray fatxulmajiid sharxu kitaab tawxiid iyada shuruuxdan waynu iman doonaa eeg kitaaba tawxiid culumo fara badan baa sharaxday qaarna way daabacayn oo de waxaa ugu caansan horta shuruucda kitaab tawxiid waxaa ugu caansan fatxulmajiid waxaana ugu weyn taysiir lcasiis alxamiid baa ugu weyn midna ugu weyn midna ugu caansan labadaba awoobu sheekhu yahay waxaa cajiiba min alcajaayib inuu sheekhu labadaba awoorun uu yahay fatxulmajiidkana awoobu yahay oo de waxaa qoray asheekh cabduraxmaan binu xasan بن الشيخ بن محمد بن عبد الوهاب ويلك أبوبوية وحفيد بيه تيسير كلا أبوبوية مركا تيسير العسيس الحميد شرح كتاب التوحيد أبوبوية شيخ فتح المجيد شيخ قراء عبد الرحمن أبوبوية مركا أيضا شروح ذا كتاب كمر بين وين أخرينا هذا كو وفي عن مع طبعا هذا كو وفي عن وين يشارنا هدي إلى هنا وعكمل أرديدي رجع كقاته وح عبد الرحمن وحبو كقاتي سيارة كتاب كيس شرحي فتح المجيد شرحه كتاب التوحيد الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الشيخ الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بقر كن وحبو كقاتي توا كرنسا وا وا كوني مكاد عمرضا مكاد الكوتل وابوه wuxuu ahaa banu jeeda awobuha asheekh cabdulcasiis binu cabdilaahi alxuseyn asheekh cabdulcasiis binu cabdillaahi alxuseyn wagayruhum kaiiru rag fara badan baa ka aflaxay asheekh moxamed binu cabdilwahaab raximah llahu taala raxmatullah sa aathaaruh aahaartii uu ka tegay asheekh moxamed binu cabdilwahaab sanafa asheekh sheekhu wuxuu qoray ta'liif ama tasniif alcadiida min almusanafaat almuhima horta musanafaad ku qoray ama kutubtu qoray buxuusta cilmiga ee uu qoray waxay u badan yihiin agarkeedu rasaa'il yaryar buu badan yahay bal amarka ilaahay isagoo dee addacwatu ila tawxiidna ku mashquulsanaa shirkigana la dagaalamayay oo dee bidcada iyo khuraafaadka iyo shirki aada u radinayay haddana kutubtiisu rasaa'il yaryar oo aan waaweyneyn ayay u badnayd sheekh maxamed cabdilahi de ilaahay baana intii barakiyey rasaalkii yaryaraaye maaragtay ayuu dalkiina ku qabsaday dee ila alaan dhaqdhaqaaqiisii dawakaa sacuudigu maaragtay weli casiirkii ku cabeeya maasha allah yacni dee juhuuddiisii iyo rasaayishiisii iyo kutubtiisii iyo dacwaddii sheekh maxamed bin cabdilwahaab ilaa maanta dee wataa sacuudigu ku dhisan maasha allah waa tawxiidka ya marka isaga oo ahlubidcada iyo khuraafaadka iyo shirkiga sheekhu la dagaalamayey oo dee tawxiidkana cadeeyey addacwa ila tawxiid wa yuxaaribu shirka raximah marka wuxuu ka tegay maxamed bin cabdilwahaab aathaar ama musanafaad raad buu ka tegay waqad alafa alustaad adoctor axmed bin muxamed kitaaban muhiman kitaabkaas u daabacin waxaa la yidhaahdaa aathaar asheykh moxamed bin cabdilwahaab wuxuu raacraacay ama dabagalayba dheh dhammaan mu-alafaadka asheykh moxamed bin cabdilwahaab dhammaan wuxuu ishaaray dabcad kasta dabcaddii jaamacadaha dabcadihii maktabadaha kuwa sacuudiga kuwa meel kale lagu daabacay dhammaan u wada raacraacay waxaa la yidhaahdaa magaceeda aathaar asheykh moxamed bin cabdilwahaab waa hal mujallad weeye wax allaale wixii rasaa'il iyo dee mu-alafaad uu kitaabu qole cabdi habu wada sheegay maca dabcado ishaaraya maasha allah aad buu kitaabkaas u yahay waqad qaamat jaamicat alimaam moxamed bin sacuud alislaamiya ilaahay daa ka abaalmariye waayo dee shukri bay mudan tahay waa mashkuura waxay daabacday dhammaan mu-alafaadkiba loo rugay waxaa iminka la yidhaahdaa mu-alafaad warasaa'il asheekh moxamed bin cabdilwahaab mid kasta sidiisay u keenaysaa iyagu ma ishaaraysa un kitaabkii sideedii keenaysaa usuulu salaasa way ku keenaysaa isagoo daabacan oo dee maaragtay asala qawaacid arbicihii oo asala kitaab tawxiid kaan akhreen oo asala mid kasta hataa dee qofku markuu mujalladaadka waa horta waa koob iyo toban mujallad waabaynu haysanaa waa waa yaalla magaalada koob iyo tobankaa mujallad way daabacan yihin dhammaan mu-alafaadkii uu qoray sheekh moxamed bin cabdilwahaab oo kaamila baa ku jirta markaa taasina way daabacanta ayi kitaab ama meeshu uga baahdaba waa keenaya waayo wa hada libacdi ahami musanafaat asheekh moxamed bin cabdilwahaab markaa kutubtiisa qaar ka mid a waxaa ugu muhiimsan ama musanafaadkiisa ahamu musanafaat kutubta qoray way fara badan tahay dee wataa laga qoray koob iyo toban mujallad maca fahaarista marka lagu daro labiyo toban mujallad ba isku noqonay labiyo tobankaa mujallad dhammaan kutubtii xaa wax hal risaalad ma maqnaan leh labiyo tobankaa mujallad waxaa ku yaalla kuwii tafsiirka waxaa ku yaalla rasaayashii fiqiga waxaa ku taalla rasaayilkii shaksiga ah wax allaala waxay cid isradiyeen baa ku taalla min moxamed bin cabdilwahaab ilaa fulaan bin fulaan xataa rasaa'ilkii shaksiga ee dadka u diri jira min moxamed bin cabdilwahaab ilaa fulaan bin fulaan odayga tuulada jooga qaadiga meel jooga khuraafiga meel ka fooxinaya dhammaan wax allaala wuxuu rasaa'il ama kutub uu qoray moxamed bin cabdilwahaab ee shaksiga ahaa rasaa'il shaksiga iyadoo matbuuc oo sideediiyo kaamila hataa waxaa ku taala caqiidadiisii qaar baa warqad usoo qoro ku yidhi waxaa naloo sheegay moxamed bin cabdilwahaabow muslimiinta in lagu daba dhigay oo muslimiinta gaalaysiiso warqad buu u qoray odhanaya subxaanaka hada buhtaanun cadiim waa been waxaan caqiidaysanahay kow waa risaalad yaroo kole mar baynu shaari doona dhammaan wax allaale wuxuu ka ictiqaadsan yahay eh, towxiidka asmaada ilaahay sifaadka towxiid uluhiya towxiid rububiya ambiyada rususha alimaanu bilyowmi alaakhir alimaanu bilqadar dhammaan wuxuu keenayaa muctaqadkii saxda ah alcaqiida saxiixa mujmalkii muctaqadkii saxda ahaa dhammaan u wada keenaya wartaab yaroo waduu isku beri yeelaya ee wuxuu isku beri yeelayaa sheekh maxamed bin cabdilwahaab dadka muslimiinta inaanu gaalaysiin buu isku beri yeelaya xataa wuxuu xataa takfiirka u sheegaya dadka muslimiinta in la gaalaysiiyo inay tahay been maxamed bin cabdiwahaab laga sheego waa firya bilaa mirya inay been tahay dee buu caddayn taana waxaa la yidhahdaa risaalada imika caqiidatu asheekh moxamed bin cabdi waaba la sharaxay imika waxaa sharaxay asheekh alcalaama saalix fowsaan sheekh saalix fowsaan baaba sharaxayba sharxu caqiidatu ahlu su- sharxu caqiidat asheekh moxamed bin cabdilwahaab way daabacantay dhowaan buu markaa taasina ee rasaaishii uu qoree shaksiga ahayd iyo rasaayilkii towxiidka iyo rasaayilkii fiqiga iyo rasaayilkii siirada rasaayilkii wax allaale wuxuu tafsiirka ka alifay mukhtasaraadka ila kutub buu xataa sheekhu ikhtisaariye sheekhu dee wuxuu ahaa xanaabilada maaragtay kutubta xanaabilada dhowr buu ka ikhtisaariyey horta kitaabka weyn ee la yidhaha al-insaaf Ee dee ee dee xanaabiladu yidhaahdaan tanqiix almadhab ee madhabka tanqiixiya ikhtisaar buu ku sameeyey ma waxaa la yidhaha mukhtasar al-insaaf lisheekh moxamed bin cabdil si fiican buu ikhtisaariyey markaa kutubtiisa oo dhan labiyo tobankaa mujallad waa ku wada taala waxaa laala wuxuu alifay sheekh maxamed cabdilwahab waxaa ka mid a kow kitaab tawxiid wahuwa kitaabuna waa kitaabka aynu daraasayn doona haddii ilahay kashfu shubahaat waa caan kashfu shubahaadka isagu wuxuu ugu talagalay wixii ishkaalaata ee lagu soo arooriyey dacwadiisa inuu kaga jawaabo alusuul halaaa waa kitaabka yar usuul liimaan waa wada axaadiis usuul liimaan waa kitaab xadiisa laakiin xad- baab- baaban intuu yidhaahdo sheekhu baabka keeno ayuu xadiis raacinaya ilaa raalaka dee sida kitaab tawxiid marka kitaab tawxiid aayad buu keenaya xadiis buu raacinaya kadibna masaa'il buu fawaa'id ama masaa'il buu ka soo saaray marka kitaabkan usuulul iimaanku baab buu sheekhu keenaya wuxuu raacinaya xadiis mukhtasar zaad ulmacaad kitaabkii ibnu lqayim ayuu ikhtisaariyey masaa'ilu jaahiliya allatii khaalafa fiiha الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه أهل الجاهلية كان مسائل الجاهلية وحي رسولك كخلافي جاهليينتي وإلى بقول يسدد إلى باتن مسألة وين. شرح ستة مواضع من السيرة النبوية فدعوا عن السيرة ذا يرى لح موضع وكسوقات آداب المشي إلى الصلاة كان سنة وكتاب فقهي oo salaada iyo soonka iyo siyaamka ayuu maaragtay wagayriha min almusanafaat naafica markaa kutubtiisu dee lama koobi karo wafaatuhu raximah llah geeridii sheekh moxamed bin cabdilwahab tuwufiya raximah llah wuxuu geeriyooday asheekh moxamed bin cabdilwahaab caam kun laba boqol iyo lixdii buu geeriyooday cumrigiisuna dee cumr xaafila buu ahaa raximah llahu tacaala yani sheekhu ilaa maaragtay sideetan sano waa ku dhadhawaa dee ilaa maasha allah ilaa dhowr iyo sideetan sano baa sheekha maaragtay mucamar maasha allah buu ahaa bacda cumrin xaafilin nolol iyo xayaato ila nolosha aan isku mid ah midna dee qofku jahli buu ku noolaadaa midna cilmi buu ku camiraa maasha allah wuxuu ku camiray bilcadaa inuu bixiyo cilmi iyo dalabulcilmi iyo aljihaadu fi sabiili illah والدعوة إلى الله ونشر التوحيد ومحاربة الشرك فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في مستقر رحمته يعني تاريخ تاسم الشيخ قيريولي آم، عصر جينا أما وقت جينا دي كتب فربضن بلغة ألفين tarjamada iyo eh, dacwadiisii iyo aathaartiisii iyo raadkiisii iyo manhajkiisii caqiidadiisii xarakata asheekh moxamed bin cabdilwahaab fi lcaalam alislaami iyo aataartay ku leedahay halkan wuxuu inoo keenaya wadaadku kutubta laga alifoo keliya casrigan aynu nool leeda waktigeenu laba iyo konton kitaab baa halkan ku yaala laba iyo konton kitaab oo laga qoray asheekh moxamed bin cabdilwahaab aataartiisii towxiidkiisii manhajkiisii eh, wuxuu tajdiidiyey fi lcasri alxadiid dowladda dee sacuudi buu aasaasay isagaa dee isagaa dhagax dhigay dowladda dhan maasha allah qolada aala sacuud isagaa dee u dhagax dhigay sheekh raximahullah raxmatullahi wasica maasha allah marka dhowr kitaab baan ka sheegaya athaaru sheekh moxamed bin cabdilwahaab uu daabicaya kaas isagu Eh, atharu xarakati asheekh moxamed bin cabdilwahaab fi lcaalam alislaami uu daabican yahay atharu dacwat asheekh moxamed bin cabdilwahaab fi lislaaxi اddiini walcumraani atharu dacwati asheekh moxamed bin cabdilwahaab fi lfikri اlislaami alislaaxi imaamu towxiid asheekh moxamed bin cabdilwahaab imaamu towxiid uu daabicanya kaasina alimaam asheekh moxamed bin cabdilwahaab fi taariikh uu daabican yahay الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته تعالوا على آه، الشيخ ابن باز بقى لو يدعوا عنته رسالة ديروا معاه ابن- الشيخ عبد العزيز ابن باز بقى لو يدعوا عنته أدب وويتها على مركز توا ولا فاتيتها الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي دعوتي سلفية دي فافي سلفي بوها انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية دوات أفريقيا أرديس المركز ده قاعد مرات دي أفريقيا قاعد حقا دي أفريقيا أردن وكفافت عالم الإسلامي وقاعد أهداف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الرياض بلغو طبعا بحوث أسبوع الشيخ محمد مركا أسبوع سعودي قول. maalin buu sameeyey la yidhaa usbuuc asheekh moxamed bin cabdilwahaab waxaan filaya macaaskullada oo la fasaxaa madaarista iyo macaahidda iyo kulliyadka oo la fasaxaa marka waxaa la eh, la xusaa sheekh moxamed bin cabdilwahaab siiradiisi iyo inkastoo dee xaflad gaara horta culimmadu dee maalin gaara in qof xub- dee xus loo sameeyo inaan laakiin usbuuc bay yidhahdeen usbuuc asheekh moxamed bin cabdilwahaab Ha. waayo markaa dee waxaan filayaa aathaartiisi iyo kutubta iyo waxaasay soo cardiyaan waa la iibiyaa oo waa laakiin dee xaflad la sameynayo oo dee alixtifaalu bilmawlid nebigu waa ti la diiday marka tan xataa in xaflad loo sameeyo la idhaha waa usbuucii sheekh moxamed bin cabdilwahaab ama usbuucii siiradii dee wax daliilo loo maayo marka waa waa waa kutub laga qoray waa rasaayil laga qoro la idhaha buxuuth usbuuc asheekh moxamed بن عبد مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي جامعة الإمام با ويتعب عليه بقى ما شاء الله بحوثات يعني تأملات في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية آه، كلمة وهابية دي تواتن آد لو استعماله مركا حول الوهابية waxyaabo qalad dadku ka sheegaan aad buu u fiicanya kitaabkaasi tasxiix khata taariikh cawdh alxaala alcilmiya fi mandiqat xureymala mundu cahd asheekh maxamed cabdillahi alxaraka alwahaabiya kitaabkaasi aad buu u fiican yahay wadaad baa qoray kitaab la yidhaahdo alraddu cala alwahaabiya marka kitaabkii ugu jawaabaya aad buu u fiican yahay wahaabiyada sheekh maxamed cabdiwahaab dacaayadii lagu furay sidii loo caayi jiray suufiyadii qolada ishayeen maxamed cabdiwahaab iyo dee magacan wahabiya cidda isticmaali jirtay aad buu kitaabkaas u fiican yahay alxaraka alwahabiya dee waa xaraka waa dacwadan dacwa salafiya alxaraka alwahaabiya fi cuyuuni raxaalati alajaanib xaqiiqat dacwat asheekh moxamed bin cabdi xataa waxaa la yaab leh gaaladu kutub maxamed cabdiwahaab ka qoray qoladan weliba dee mustashriqiinta ee ee maaragtay een- een maaragtay ruushka iyo qolada mustashriqiinta iyo dee ee, garbigu reer galbeedkuba iyo mustashriqiintuba kutub bay ka qoreen ninka sh- ee, asheekh shaksigii la odhan jiray asheekh moxamed bin cabdilwahaab fil miisaan ay ka warramayaan caqligiisii fikirkiisii ee, yacni fikr ee, fikirkii xorta ahaa alfikr alxor yani wax- kutub bay ka qoreen حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية الداعية الأكبر إمام الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد محمد عبد الوهاب دعوة الحق دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية سلفية لا وهابية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين المعارضين والمنصفين والمؤيدين وحلاء وذات محمد تميزين الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي الحديث وده معايا كذا سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كلماته الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مسائل العقيدة كاقبر بقرتي مسكينة بقرتي وحلا إلى الدكتورة آمنة محمد نصر منهج كيس عقيدة لك الشيخين ما شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره وعقري الشيخ عبد الله الصالح العثيمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه كابن بسمة تقديمه ما شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته كاسنو تابعين رياض طلب طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مرآة علماء الشرق والغرب علماء الشرق غرب وقالد الفصل الحاسم بين الوهابيين ومخالفيهم وحكى صاري وهابية يصوفية أي علم تاك نكاسين فصل الخطاب في تبرئة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ها عبد الوهاب إنه برئها نكاسين ودفاعي ما شاء الله فريد بوها الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصفات كاسنا وحكى الدفاعي بابك أسماء ذي الصفات كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب محاد كتقانا محمد بن عبد الوهاب لكن وحو يدي مؤلف مجهول قفك ألفه لما كرنا سلامات آه. واحد تحقيقي لكن وذاك لكرنا عبد الله بن صالح مرقا مر هدي سعودي بتحقيقيا دي كل كتاب هو أمانة وهي هدو عايلها دي ولا قبي لها ما ولا عاصلها صومها كتابك محمد عبد الوهاب عايه ama dee dacwadda salafiyada wax ka sheega ama way aasaan ama way gubaan ilaahay raallaha ka marka maadaama la taxqiijiyey waa la daabacay waa la sii daayay maarkaysa waa la fasaxay lamcu shihaadi fii siirati moxamed bin cabdilwahaab wuxuu yidhi mu'alifun majhuul kaana salaamaad lama garanayo laakiin taxqiiq wa tacliiq الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ كان ولا سيداي ماركسا والله فصح ما شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان والله طابعي ولا سيدي محمد بن عبد الوهاب واحد طابعي مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي جامعة طابعة الإمام رياض محمد بن عبد الوهاب العقل الحر والقلب السليم تابعين محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد تابعين جامعة الإمام محمد بن عبد الوهاب مصلح ومفترى عليه ومسكين وحنا إصلاحين أي بين الله الشيء ما شاء الله كتبت هذا قال بالي نسوق قارب المرأة وقبلنا في حياة إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودابعين حمد الجاسر نبذة مختصرة عن حياة شيخ الإسلام محمد بن عبد الودابعين الوهابية حركة الفكر والدولة الإسلامية تابعين الوهابيون والحجاز تابعين كتبت واحد في الأيام علماء ويسيدان مركا قال قال وحي وبدين إن رسائل علمية ودي جامعية عفوا جامعة دي مملكة دي عربية سعودية قال هاي تابع مركا إن شاء الله تعالى ده كتاب التوحيد الشيخ قري سيم الشيخني مركا waxa ugu muhiimsan inoo hadhay inaynu sheegno shuruucda kitaabkaan tirino haddii aa laydhaha markaa berri baynu kitaabka cidda sharaxday dabcadaha kuwa ugu fiican shuruuxda la waayey shuruuxda qaar baa la waayey wada imka magaciisa halka inoogu yaalo laakiin lalaayahay qaar waa makhduudoo lama daabicin markaa qaar waa makhduud qaar waa mafquud qaar waa matbuuc saddexdaasiba weynu كتابك هو الاختصاري هذا بدأت السعودية من مكسور اختصارية مختصر كتاب التوحيد ها وعفي ليا سبعة وحل هلي سبعة كمبيوتر حقوق ما لا طابعة دي ما مدري masaaisha kitaaba tawxiidka culamada qaar ba sharaxay Ee, culamada qaar masaa'il kunba sharaxeen masaa'il kitaaba tawxiid marka halkaa insha allahu tacaala ayaynu shuruuxda kitaaba tawxiid iyo dabcadihiisa ayaynu insha allahu tacaala kasii qaadi doonaa biidn illaahi tabaaraka watacaala marka kitaabku waa lixdan iyo toddoba toddoba iyo lixdan baab weeye marka kitaab waa yani kitaab tawxiid abwaabtiisu cadad abwaab tawxiid waxay gaadhaysaa waa lixdan iyo toddoba baaban wuxuu ka bilaabaya kitaab tawxiid hadee macnaha tawxiidka waa cadayn iyo fadligiisa iyo ahamiyadiisa فضل التوحيد وما يكفر من ذلك سبحانه هو كتاب عظيمة لسين الشيخنا وأنا كتاب وين أد وين وحنو كشيخين دونا سببت الشيخ وقرأ سبب تأليف كتاب التوحيد يد سيد العلماء كتاب التوحيد وأمانة إن شاء الله تعالى يا منهجك الشيخ مرة شيخ منهجك مرة كتاب منهج الشيخ في كتاب التوحيد manhajku marana waynu sheegi doonaa insha allah markaa berri baynu intaana waa iska muqadimaadkii baynu ku jirnaa horta wiiga dambena kitaabkaynu gudagelayna insha allah berrina shuruuxda iyo de sharaxa ugu fiican ka ugu yar ka ugu weyn kuwa daabacan berri baynu tirinayna insha allahu tacaala wallahu subxaanahu watacaala aclam lilahi tacaala tawfiiq baaraka allahu fiikum